waxaana gaaraya toddobaatan iyo lix xildhibaan waxaa u odaysa mooshinkana waxaa ka keentay awalba konton iyo saddex xildhibaan ayaa keentay mooshinka maantana waxaa u odaysay xilka qaadidiisa waxaa odaysay xildhibaanada yimid waxay ahayn toddobaatan iyo lix xildhibaan lixdan iyo sideed waxay ka qaadeen xilka qaadisti lixna way diideen labana waa ka am baarlamaanka hirshabelle wuxuu ka kooban yahay boqol toban iyo toddoba laakiin waxaa ku jira labaatan xibnood oon dhaafsanayn oo gabdhaah baarlamaanku wuxuu qaatay inuu shaqeeyo inta aan hadda muxuu ahaay isku rabaabushaysanayna waxaa xilka noo sii haynaya madaxweyne ku-xigeenka cali xuseen guudlaaw waxay tahay waxaa dhacday maamo waxaan jirnaa hal sano haddaad og tahay hirshabeelle intay dhisan tahay waa hal sano oo dhiman laba bilood dhiman toban bilood aan joognaa ma jira hal xafiisa ma jira hal qofa ma jira hal shaqa oo aan qabanay oo aan ka ahayn baarlamaankii labada gole oo aan dooranay aan ka ahayn oo hirshabeelle qabatay maba jira sideedaba maamo waxaan ku rabaa inaan kuu sheego inay shalaad maqasheen adinku iyo mooshinkaan uu soo jiitamay muddo laba bilooda uu maalinba maalinta ka dambaysa uu soo bedelaayo laakiin adigu waxaad maqasheen shala oo mooshinka la keenay laakiin saddex biloodoo horaan joojinay dibaan isugu noqonaanin intaas doodiisa iyo cilaba ee muxua qodobada lagu soo eedeeyey ayaa soo kordhaayay maya maama lagama yaabo in khilaafba naga dhex jira khilaaf wuu naga jirayoo haddaad og tahayba madaxweynaha hirshabeelle xamar ayuu degay sidii loo doortay wuxuu deganaa xamar dhexdeeda ma jirto tobanka biloodoo magacaabay yaa toban habeenoo isku xigta oo uu ku hoyday caasimada loo doortay hirshabeelle markuu dhammaysto afartan iyo shanta cishaba meel kamid a ayuu laba habeen ku hoyanaya markaasuu ka noqonayay marka maama waxay u baahan tahay hirshabeelle khilaaf noo dhexeeyaa ma jire hor u kac iyo inaan wax qabsano ayaa loo baahan yahay haddaan naha baarlamaanka hirshabeelle waxaan rabaa inaan kuu sheego gudoomiyaha baarlamaanku wuxuuba maqan yahaa laba bilood ku dhawaad gudoomiye ku-xigeenkuna anaa isagaa xilka looga tegay gudoomiye ku-xigeenkuna hadda wuxuu iga maqan yaha bil iyo afar iyo toban maalmood iga maqan yaha gudoomiye ku-xigeenka intaas anaa meesha hayay marka ma aha wax khilaafa oo anaga naga dhexeeya inaba hala ekaatay ma jirto laakiin markay xisaabtameen xildhibaanada hirshabeelle markay arkeen wixii loo egmaday oo aan soconayn markay arkeen shaqadu siday u taallo ayay intaasoo bilood annagaa hortaagnay ma aha marka xildhibaanada mar kastaba annagu inaan isu dhigno maaha ma isu dhigi karno hadda ka hor wadataa isagoo isaga loo socdo madaxweynaha isagoo loo socdo ayaa gudoomiyaha baarlamaanka mooshin laga keeno o la yidhi adaana hortaagan marka ma aha maalinba maalinta ka dambaysa in annaga mooshinna laga keeno ayadoo la eedeynaayo ama la dhaliinayo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle madaxweynihii hore maamul goboleedka hirshabelle